wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baraawe kusoo gebagabaysay tababar lagu baranayay isku xirka bulshada iyo ciidamada booliiska tababarkan oo socday muddo shan maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada baraawe saraakiil ka tirsan booliiska maamulka koonfur galbeed iyo qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada baraawe nuur xuseen maxamed oo ka mid a macalimiinta bixinaysay tababarkan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu baranayay muddada uu tababar ka socday wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay u taagan tahay mar walba oo ugu sarreeyo ama ugu horeeyo wasiirka wasaaradda amniga mudane xasan cabdiqaadir maxamed in ay helaan bulshada qeybaheeda kala duwan amni iyo ammaan aynu ku noolaadaan aynu ku noolaadaan xasilooni waxaana seminaarkan lagu qabtay degmooyin kala duwan aan ahayn baraha oo keliya waxaana noo dhiman degmooyinka kale dhammaantoodana waa la gaarsiin doonaa aadaan u mahadsantihiin sida sharafta leh ee aa ugu faa'iidaysateen qaar ka mid ah xubnaha loo qabtay tababarka ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka iyagoona u mahad celiyey wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka hore aada iyo aad wasaaradda arrimaha gudaha amniga koonfur galbeed aad bay u maxsan tahay laakiin waxaan ka codsanaynaa inuusan noqonin tababarkan tababar ugu dambeeyo inaysan noqon inay noqoto tababar oo musalsal ah oo ay wadaan si ay dadka si fiican ay u fahmaan hadda waa marka koowaad si ay dadka u fahmaan shaqada u dhaxeeyo booliiska iyo dadweynaha wasaaraddu runtii aad iyo aad shaqo badan ay ka qabatay gaar ahaan magaalada baraawe gaar ahaanna dadaalkaasna waxay ku timid maamulka degmada ciidamada amniga iyo dhan walba oo dadka degan reer baraawe ay ku timid dadaalkaasi waa ku mahadsan yihiin halkan haddaan idinkiiga sheego waxaan ka faa'iiday qaabka ay u wada shaqeeyaan bulshada iyo booliska waxaan meeshaan ka faa'iidnay wada shaqayn la'aanta oo ka jirtay booliska dhanka ay ka imaadeen si oo qaabki looiyo qaabkii oo loo kordhin lahaa wada shaqaynta iyo dhankii wada shaqaynta oo aadka ugu socday iyo qaabkii loo kordhin lahaa wada shaqayntii oo bulshada iyo booliska u socday intaasaan ka faa'idnay waxyaalo badanaan ka faa'idnay waxaan meesha uga mahad celinaya wasaaradda amniga iyo u n d b aad iyo aaday u mahadsan yihiin isku xirka booliiska iyo bulshada maalmahan waxaa noo socday asharo oo ku saabsan
tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo in bulshada magaalada baraawe iyo ciidamada booliiska magaaladaasi ay yeeshaan xiriir wanaagsan si ay ugu wada shaqeeyaan nabadgelyada magaalada